sooljiima iyo lanka talagelaya qeyba bilaanta jirshooka dhisidayanga oo markii hore dhibaatayo anqabeen iyo magelkiyo lagalanga xarumo jirdhiska walibana lanqalabayayse casri e qeybtas iyo bilaanta laascanotion ku faa'iidaysadanga munaasabada xaruntun laka xarag jara iyo weliba gobro ku hayaya maamulka bilaanta degmada milkiilayaasha xaruntun iyo qeybo shalduwan ee bulshada laascanoda iyo un hadhabayin hirgelinta xaruntunga ongoreyntiiyo weliba madalo ku hadalaya hodan u kumid ee macalimiinta soljiima iyo ku hadalaya muhiimadiyo lataa jimicsiga bilaanta bulsho weynta reer lascaanood kusoo dhowaada soljiim oo laydiin furay qaybtii dumarka oo idiin shaqaynaysaa lixda ilaa tobanka habeennimo waxaan leeyahay waxaad dhistaa jidhkiinna hela caafimaad qurxiya jidhkiinna firfircooni hela waxaana kumid ee bilaantii ku qaybgaliya soljima oo xaragjarka walibana iyo hadhabayana xaruntun walibana sidoo kale farinyoon direena bilaanti kale inuu ku faa'iidaysadanga sii jirshayoon dhisadanga maadaama xaruntunga laga kordhiya magaalada laascaanoda
qaybta labaad waxaa loo dahfuray haweenka awal hore waxaynu dhigan jirnay qaybtii isku jirta ee rag iyo dumarka ahayd dumarku waxay lahaayeen labada duurnimo labada duurnimo xilli aad u adag bay ahayd xilli hooyadu ilmihii yare ay seexinaysay ka imanaysay bay ahayd xilli hooyadu ay soo dheemaalaysay bay ahayd hadda waxaa laynooga dhigay dhaanayd habeen iyo maalin nagaa leh maasha allah baan leenahay waananu soo dhoweynaynaa jiimka kaani ahaan anigu waxaan ahay ardaydii jiimka sool jiim dhigan jirtay koley ma sheegayo tiradii aan markii hore ahaan jiray laakiin hadda dee waxaa ii indhihiina idin macallina markii hore boqol iyo wax fara badan baan ahaa jiimka intii aan imi waxaan helay ilaahay idinka been midna been u sheegi maaye caafimaad fara badan maasha allah fudayd jidhimis wax badan oo aan halkan lagu soo koobi karin waxaan leeyahay hooyooyinka waxaan maqlaa markaan jiimka duurka u soo dheemaalsanay waxaan maqli jiray dad yidhaahda dadka waaweyn miyay galaan haa weynaan iyo yaraan iyo caruur iyo da ma laha jiimku jiimku waa caafimaad caafimaadku weliba hooyooyinka waxaan leeyahay hooyo caafimaad qabta oo firfircoon oo aan lahayn halkan bay xanuunaysa igu joogjoogsada halkan kiniin ii doona baa soo saari karta bay u sheegi karta hooyooyinka waxaan leeyahay weliba waan aad ugu celcelinayaa hooyooyin ku soo dhowaada sool jiim waxaad ka heli doontaan qaybtii hablaha oo xilli kasta furan
tayaysan laguu keenay qalabkii maxaanku dhahaa kuwaalitila laguu keenay fadlan nagala soo qaybgala sool jiim annagoo ah xubnihii sool jiim ka mid ahaa waxaynu ku soo dhaweynaynaa xarunta cusub ee sool jiim qaybta dumarka soo dhowaada hablo oo anytime waad heli kartaa ilaa lixda subaxnimo ilaa tobanka habeennimo waxaan ka mid ah weliba ardayda aan jiimka buurtas kaga jira laakiin iyagu jirkooda ku dhista caafimaad ahaan qurux ahaan labis ahaan waan kusoo dhaweenayaa dhammaan baada reer laascaanood inay kusoo dhowaadaan jiim qaybtiisa labaad oo dumarka u khaasa oo ka lix ka lix u furan waxaan leeyahay kula talinayaa khaasatan hablaha qofba qof uu ka buuran yahay wuu ka caafimaad daran yahay markaa kaalayaa jidhkiinna qurxista